جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim waa subax sabtiya taariikhda hijriga waa sagaal iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmaad ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxa kooxda riddara soomaaliya ayaa dowladda salibiyadda ee maraykanka ugu yaboohay maamulka dekada muhiim ah oo ku yaala dalka soomaaliya kooxda t b l f ee tigree ayaa ganafka ku dhuftay amar ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalkaas munaasabada lagu maamuusayay majmuucaadkai wilaayaadka islaamiga mudug iyo jubbada hoose ku matalaya tartan aqooneedka idaacadda andalus ayaa ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadkaas wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ciidsiin u samaysay dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jilibba ee wilaayadaas diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa degmada buulafullaay haweenka ku dhaqan magaalooyinka ceel ansaar iyo buurdhuxun leh ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee wilaayada bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subax idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladda salibiyadda ee maraykanka ugu yaboohay maamulka dekada muhiim ah oo ku yaala dalka soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed warbixin ay daabacday shabakad lagu magacaabo samafor oo laga leeyahay dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu maraykanka hordhigay uuna yaboohay inay la wareegto maamulka dekado istaraatiiji ah oo ku yaala waqooyiga dalka soomaaliya shabakadu waxay soo xigeynaysaa warqad uu ku saxiixan yahay murtad xasan gurguurte taasi oo la sheegay inuu u diray dhiggiisa maraykanka ee taraam lix iyo tobanka bishan maarso waxay shabakadu sheegtay in warqad ay arkeen ay ku xusan tahay in maamulka cusub uu la wareega dekada ku yaala gacanka cadmeeda warbixinta shabakadu daabacday waxay intaas ku dartay in dekadaha loo soo bandhigay inuu la wareego maamulka taraam ay ku yaalaan meelo aad muhiim u ahaa wuxuuna ku kala sheegay dekadaha berbere iyo boosaaso oo ay hadda gacanta ku hayso dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta arrintaani waxay washington siinaysaa fursad ay ku maamusho waddooyinka muhiimka ahaa ayaa lagu yidhi warqadda ay heshay samafora waxayna intaas ku sii dartay dekadahaasi ku yaalla waqooyiga soomaaliya iyo maraykanka ka caawinayaan inuu yeesho saldhigyo ciidan sidoo kalena uu agabyo kala soo dego sida shabakadu sheegtay shabakadan laga leeyahay maraykanka waxay sheegtay in qorshahan uu yahay mid kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho uga hortegayso in washington ay aqoonsi siiso maamul goboleedka ashaadolo dirirka ah ee somalilan waxay tani ku soo beegmaysaa xilli tan iyo doorashadii taraam ay aad isu soo tarayeena wararka la xiriiray in maamulka cusub uu qorsheynaya inuu aqoonsi siiyo maamulka murtad ciro kooxda riddada ahna ay qaaday tallaabooyin taran ah qorshahaasi waad mahadsan tahay marwan kooxda t b l f ee tigree ayaa ganafka ku dhuftay amar ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalkaas sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba jabhadda t b l f gaar ahaan garabka debresion gabar makaahiil ayaa ganafka ku dhuftay baaqi abiy axmed uu dadka ku nool gobolka tigreega kaga codsaday inay soo xushaan hogaamiyaha ay ku kalsoon yihiin inuu noqdo madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee gobolkaasi kooxdan ayaa ku doodaysa in tallaabada uu qaaday abiy axmed ay jebinayso heshiiskii lagu gaaray britoria ee lagu joojiyey colaadii dhiiga badan uu ku daatay ee dhex martay dowladda dhexe ee etoobiya iyo kooxda t b l f bayaan ka soo baxay garabka debresion ayaa lagu sheegay in dowladda etoobiya ay muddo dheer ku howlanayd daandaansi cadaawad iyo falal xasilooni dari ah oo khatar ku ah jiritaanka dadka tigreega iyadoo ay jiraan xadgudubyadaasi ayaa haddana dowladda etoobiya isku dayaysaa inay keligeed go'aamiso xaaladda maamulka kumeel gaarka ah ee gobolka tigre iyadoo soo xiganaysa sharciyo ka hor imaanaya heshiiskii britoria ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay t b l f garabka dibrazyon gabra makaahiil ayaa waxay sheegeen in xafiiska gaalab iyo axmed uu sidoo kale ka dhawaajiyey in go-aanka gaarisa arrintani ay u taalo oo keliya ra-iisul wasaaraha taasoo ay ku tilmaameen been abuur cad oo gebi ahaanba maalmarsan heshiiskii britoria ee aan la aqbali karin warmurtiyeedkan ayaa soo baxay saacado uun kadib markii shalay ra-iisul wasaaraha itoobiya gaalabiy axmed uu shaaciyey inuu bedelayo geetaasho reedha oo ah madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee tigre islamarkaana bulshada gobolkaasi uu ka codsaday inay kasoo tala bixiyaan musharaxa ay rabaan waad mahadsan tahay abowshayba munaasabada lagu maamuusayay majmuucaadkii wilaayaadka islaamiga mudug iyo jubbada hoose ku matalayay tartan aqooneedka andalus ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadkaas aan ku horumarno wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa warbixintan inooga diyaariyay cabdiqani maxamed munaasabadan oo lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada jubbada hoose ku matalaysay tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan ayna kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayadaha jubbada hoose waxgarad iyo culimaauddiin ayaa ka dhacday degmada kamsuumaah ee wilaayadaasi ugu horeyn munaasabadaasi waxaa kelimad muhiim ah ka jeediyey waaliga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis muhiimadda waxaa weeye in aan maanta majmuucadii u mog tahay oo aad aan isku jeclanahay ilahay daris aan u jeclanahay inaan maanta kulunno aan mugtay marxabayno waxa weye hadafka waa intaas wax kale maaha markan waxaan leenahay majmuucada soo dhowaada ilaahay idin barakeeyo jazaakum allahu khayran bishii ramadaan haddaan ku jirno bisheeda kalena ilaahay nabad iyo barwaagaha nagu gaarsiiyo ilahayna waa weydiisanaya subxaana wa tacaala wax aan qabanayno maanta ina noo noqdaan wax dad sababtooda ilaahay ku hanuuniyo ilahay noo noqdaan oo mugtahay waxna dhegeysanayo ummadda dhegeysanayaan ilaahay ku hanuuniyo ilahay baa weydiisay subxaana wa tacaala jazaakum allahu khayran walaayada jubba sufla waad u tihiin tiir adag ba u tihiin waad u tihiin garab ba u tihiin ee ilaahay idin barkeen wa akhiira markan waxaan ku gebagabeynayna subxana wa tacaala camaasha oo aan hayno oo aan wadno in ilaahay subxaana wa tacaala raalahaashidiis inaan ula jeedno oo kula dhowaano muhiimadda markaan su-aal kale markaan weydiiyo marka la fiiriyo ramadaanada iyo inta soo maraysay waagi hore ma ogtahay waxaa dareemaysay majmuucaadka in ay markii fiirayso dagaal badan ka dhexeeyey laakiin bishaan ramadaan waxaa dareemaysaa majmuucaadka in ukhuwo ahaayeen walaalo ahaayeen oo aada isku jeclaayeen laakiin hadafku ahaa in aqoonta la kororso bas aha ilahay idin barakayo soo dhowaada wasala allahuma wasalam ala nabiyina moxamed intaasi kadib mid ka mid ah raggii ka qaybgalay tartan aqooneedka ayaa ka hadlay goobta isagoona u mahadceliyey wilaayadaha iyo guud ahaan cid kasta oo ku taageertay tartankii ay la galeen majmuucaadka wilaayaadka islaamiga annagoo ah kooxda tartamayaasha wilaayada islaamiga jubbada hoose dhammaan cid walba oo gacan ka geysatay heerka aan kasoo gaarnay tartan aqooneedka si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga jubbada hoose oo nagu garab istaagtay in aan ka qayb qaadanno tartan aqooneedka noona muujisay taageero dhinac kastaba leh noona dhigtay xaflad iyo afur sharafeed ay ku martiqaadayso tartamayaashii ku matalayay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix waxaan leenahay martiqaadka iyo isgarab istaaga iyo taageeradiina miisaanka xasanaadka allah idinku daro acmaashiina bisha barakeysanna allaha aqbalo waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo taageerayaasheeda ayna taageerayay meel kastaba ay joogaan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa guddigii tartan aqooneedka iyo dhammaan xubnaha idaacadda andalus waxaan leenahay juhdigii aad ku bixiseen diyaarinta iskudabaridka iyo hogaaminta tartan aqooneedka si ku salaysan hufnaan iyo cadaalad waad ku mahadsan tihiin ee dadaalkiina sii labalaaba ugu dambeyn salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed iyo suldaan mataanow ayaa dhankooda si weyn u bogaadiyey majmuucadii jubbada hoose insha allahu tacaala halkan waxaa ka dhacday xaflad degmada kamsuuma walaayatu jubba suflaa ka mid ah walaayadaas oo halkaa ku dhiiragelinaysay dadkii ka qayb galay bisha ramadaan tartankii ay qabatay idaacadda andalus dhammaan ka qaybgalayaasha walaayada jubbada hoose ugu samaysay martiqaad ayadoo dhiirigelinayso dadkii ka qayb galay insha allahu tacaala annaga ka dhaqan ahaan arrinkan halkan ee walaayada ku qabatay iyo dhiirigelintan waan bogaadinaynaa waana u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala iyo walaayadii halkaa ku qabatayba iyo intii tartankan ka qayb gashay si gaar ahaan ah oo ka qayb gashay walaayatu jubba sufla dhammaan waxaan leenahay hanii'an lakum ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaad ka saaro anigoo ku hadlayo afka salaadiinta jubbada hoose waxaan leenahay waxaa aad iyo aad iyo aad u mahadsan guddigii iyo culimmadii soo qabanqaabisay tartan aqooneedkan ee ku salaysan diinta islaamka oo ay qabatay idaacadda al andalus guddiga waa mahadsan yihiin tuma waxaa mahadsan bahda islaamka oo soo dheer kusoo gaarsiiyey bulshada qaybaheeda kala gedisan ee ku nool wilaayaadka mar walbo iyo xilli kasta waxaan bogaadinaynaa tartamayaasha guud wilaayaadka waxaan aad u bogaadinaynaa tartamayaasha guud si khaas ah wilaayadan hadda afkeeda ku hadlayno oo ee salaadiinta afkooda ku hadlaya wilaayada ay la nool yihiin ee jubbada hoose tartamayaashii aqoonta oo u tartamay heerka ay kasoo gaareen waan bogaadinaynaa idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sanadkan qabatay tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo ay ka qayb galeen kow iyo toban majmuuco oo kala matalayay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya aad baad u mahadsan tahay cabdiqani dhanka mudugna waxaa warbixintaa la mida noo diyaariyey cabdiraxiin sheekh cali ومن طرف المسابقة المفيدة فقد فزنا مع النجب الجياد نعم متسابقو مذق لديهم تحايا للجميع مع الوداد ألا يا لجنة التحكيم شكرا على إنصافكم فصل المراد وكل أخ تشارك في النجاح له شكر ونكتب بالوداد سلام الله فوقكم جميعا وموعدنا التعلم باجتهاد waa kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee mudug nuqabo waxgarad iyo ganacsato kaas oo ka dhacay degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug kulankan ayaa wuxuu ahaa mid lagu bogaadinayay guushii ay gaareen tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug kuwaas oo ka qayb qaatay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya goobta xafladda ka dhacday waxaa ka hadlay afhayeenka kooxda tartamayaasha wilaayada mudug anigoo ku hadlahaya afka majmuucadii wilaayada islaamiga ee mudug ku matalaysay tartan aqooneedkii qiimaha badnaa oo ay qabatay idaacadda islaamiga al andalus adaamaha allaahu kun afar boqol afartan iyo lix bishan ramadaan intaas kadib walaalayaal musaabaqada ama tartanka idaacadda islaamiga andalus ay qabatay sanadkan wuxuu ahaa tartan mithaali ah oo aad iyo aad u qiimo badan sannadihii hore siduu ahaan jirayna ka xoog badnaa tartankaas waxaa la isku weydiiyey wax ku dhow laba boqoloo su-aalood oo wilaayaadka islaamiga la weydiiyey iyo majmuucaadka matalahaya wilaayaadka wilaayada islaamiga ee mudug majmuucadii matalaysay oo annagu aan ka mid nahay waxay tartanka ka gashay markuu soo dhammaaday kaalin ahaan kaalinta labaad ama markaska thaaniga ah ee waxaa naga horreysay muxuu ahay hal majmuuco nuqabada waxay si diiran u soo dhoweeyeen guusha tartamayaasha iyadoona bogaadiyey farxaddana la qaybsaday majmuucada u tartamaysay wilaayadooda walaalihii tartanka aan noogu jiray ee si aan una sagootino una bogaadino aanna u dhiirigelino aan u fadhinaa cawada meeshaan gubashaan quruxda badan ee sharafta leh ee casharafeedkaa walaayada gobolka mudug ee noo dhigtay habeen ma moogin tartanku intuu socday laba ramadaanoo ka horreydana waa dhegeysta haddaana gobolka mudug markaan ugu badnayn siddeetan buuddaan keennay sanadkan ka hor guusha ilaahay oo waafajiyey oo gobolka ilaahay maaragtay uu siiyey hadda ka hor ma aanaa heli jirin waa wax maaragtay farxad maanta noo soo hoyato waaye ajar badan haydinka siiyo weligiina sidaa u guulaysta annagana waxay noo soo hooyeen sharaf iyo karaamo oo aan kaalinta labaadan maraynaa kaalinta koobaad qaadannona waa aan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaan leenahay waa aad sharfan tihiin waanad mahadsan tihiin nuucadii nooga qayb gashay tartankii walaayooyinka ee soo hoysay guul inaan lambarka labaad jirno waa mahadsan yihiin annaguna caawaan idiin ducaynaynaa haddii ilaahay idmo ilaahay subxaana wa tacaala guul baad noo soo hoyseyne jannatulfardows ah idinku irsaaqo sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada ayaa kelimad kooban ka jeediyey madasha lagu maamusayey majmuucada wilaayada majmuucadii nagu matelaysay walaayada mudug ee qaybta ka eeday tartan aqooneedkii ka baxayay idaacadda andalus ayagana inaan soo dhoweyno bogaadinno hambalyayno sagootinno raggii majmuucadii nagu matelaysay tartan aqooneedkii ka baxayay idaacadda andalus horena waan ugu ducaynay maantana mar kale waxaan leenahay hambalyo soo dhowaada waad mahadsan tihiin acmaashiina allah barakeeyo wakhtiga aad bixiseen miisaanka xasanaadka allah iniin saaro runtii adunkuna waa faa'iideen waxaad noo gasheen wixii aan sugayno ninka sugaynayaad noo keenteen adunkuna runtii waa faa'iideen sidaasoo kale ayagana waxaan u mahad celinaynaa howlwadeennadii idaacadda andalus oo runtii aan dhihi karno dhinacyo badanay ka istaageen meeshaas su'aalaha ka baxay runtii cilmi dhammaystiranay ahayd lama dhihi karo su'aal iyo jawaab iyo laguma tilmaami karo cilmi dhammaystiranay ahayd ciddii horay u taqaanana waxay u ahayd xusiisinay u ahayd ciddii aan aqoonna cilmi bilow iyo waxay ahayd barashay u ahayd ayagana marka raggaas runtii dadaalay juudiga badan bixiyey cadliga iyo insaafka u dhex taagnaay bulshadii muslimiinta ahayd kow iyo tobankii walaayo runtii ayadoo aan isle aan ognahay bini'aadan markaad dhex istaagto waxa kaaga imaanaya sabarka iyo dulqaadka ay muujiyeen ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran miisaanka xasanaadka allah iniin saaro waxaan rabay ragga waxgaradka ah culummada iyo noqobada iyo ganacsatada iyo waxgaradka nasiibka u helay inay xafladan cawada ka soo qayb galaan jasaakum allahu khayran adunkuna waa mahadsantihiin wakhtiga aad bixiseen qaybgalkiinna iyo bogaadintiinna intaba waad ku mahadsantihiin waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed oo cawada ah ee ramadaankii toddobiyo labaatan waa bil barako waa bil wax badan oo fawaa'idu ku jiraan waa bil cadaabta wax badan ilaahay uu ka xoreeyo waa bil shaydaanku garbaduuban yahay bulshada reer mudug intii codkaygu gaaraya intii hadda aan wada joognaba in laysi saamaxo insha allahu tacaalaa lagana faa'iidaysto maalmaha yaroo noo dhiman laga faa'iidaysto tahajudka iyo taraawiixda laga faa'iidaysto ilaahayna aan u toobad keenno jasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tartankan wuxuu ahaa mid ay ka wada faa'iidaysteen dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga lagu maamulo shareecada islaamka iyo kuwii ka dhegaystay adduunka dacladiisa waad mahadsan tahay cabdiraxiin wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ciidsiin u samaysay dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jirib ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaat deegaanka farogarow hoostaga degmada jidhib waxaa ku nool dad qaba cudurka juudaanka kuwaasoo muddo dheer qaba cudurkaasi waxaana dadkan xaaladooda caafimaad gacanta ku haya maamulka islaamiga ee degmada jidhib dhowaan wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxay booqatay tuulada faragurow waxaana halkaasi lacaga ciisiina lagu siinayay boqolaal qoys oo ah dadka la xanuunsan cudurka juudaanka ugu horeyn waxaa halkaasi kelimo tawciya ka jiiday sheekh cabdiwaaxid isxaaqa muudey oo dadkaasi kula dardaarmay inay ku samraan dhibaatada ay la nool yihiin muddada dheer adduunyadu imtixaanaadkeedu waa badan yihiin al ibtilaa walmixan xanuunno ayaa iska jira laakiin ilaahay haddaan ka baqno faraj buu ilaahay noo furi subxaanahu wa tacaala waxaa la rabaa ilaahay wuxuu noo keenay inaan horta ku sabarno ilaahay hadduu xanuun keen inaan ku sabarno maxaa yeelay ambiyada ilaahay ugu qaymaha badan oo ugu sharafka badan aad baa loo imtixaamay bal imtixaanka ayaga la imtixaamay annagu ilaahay nama imtixaamin qof kasta waxaa la imtixaamaa iimaankiisa inta uu la egyahay xanuunkan ilaahay unbaa keenay in laisatacaawuno maanta walaayadu way idiin timid waxaa weeye ramadaan kastana way idiin imaan jirtay in laistacaawunana haddee waa min addiin wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan waa xuquuq muslimiintaay isku leeyihiin marka waxaan leennahay dadka muslimiinta meel kastoy joogaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii nabad ku ciiyo ilaaha ka dhigo sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dadkaasi masaakiinta ee boqolaalka qoys siiyey lacaga ciisiin ah oo sannad kasta la siiyo faragurow waa la fiicay sooma waa i soo salaannay ooyooyinka iyo aabbayaasha iyo walaalaha dhammaanba asalaamu calaykum allaha idin barakeeya saad garanaysaan meeshaan sannadkii horena waan isugu nimid bisha ramadaan xilligaan oo kale innagoo sidaan oo kale farxadda ciidda idinla wadaagayna yaan idiin nimid sannadkan ilaahi subxaanahu watacaala uu inoo qadaray inaan isu nimaadno oo farxadda ciidda aan idinla wadaagno waxaan rabnaa insha allahu tacaala sidii sannadihii horeba taxanaa inoogu ahaan jirtay ee dadkii masaakiintaa boqol qoys yaan sanad walba ee meeshaan wax ku siinaa boqolkii qoys yaan haddana insha allahu tacaala wadnaa lacagtoodii ee qoys walba waxaan oogu talagalnay lacag konton doolara kontonkaa doolar insha allahu tacaala waxaan rabnaa ee qof walba inaan siino dee masaalixdiisa iyo ciidciiddiisa iyo wixiisa uu ka dhigto ilaahay yaan idiin baryana allah idiin barakeeyo ugu dambayntii qaar ka mid dadka lacagahaasi la siiyey ayaa iyagoo faraxsan waxay la hadleen warbaahinta islaamiga ee al andalus bismillaah magacii waa ibraahim ramadaan cumar tuulada aan joogo waa fargurow waxaynu soo booqatay waalaayida jubbada dhexe waxayna siisay konton konton doolar farxaddayna ma soo koobi karno jasaakum allaahu khayr hadd mii horayse dhowr mar waa laysiiyey maanta waxaa laysiiyey konton doolar farxad iid wanaagsan cumri dheer ilaa aan siiyo mujaahidiintana ilaahay khayr ilaa a siiyo guulna ala a siiyo sanna kastaba sidaana la siiya
warguru waan joogaa walaayadaa maanta noo timid ibib ciid aana siisay farguro waan joogaa gaalada allah naga jibiyo sannadan sannadeeda inii walaayada xamar iyo kasmaayo nagala keeno waa faragurow deegaankay bishan waa afar waay oo soon qaqaarinayno oo wilaayada qor allah ku dhigo konton konton doolar shar iyo shaydaan allah ku hijaabo sannad walba waxayna siisaa konton doolar oo xaqal ciid ah waana mahadsan tahay kuwii jiroo joogan allah ka dhigo kuwa gacantooda sarraysana allah ka dhigo waxaa leesiiyo lacag konton ah deeqdaas badan ilaahay walaalaheenna muslimiinta kor masaakiinaan ahay waxaa leesiiy maanta lacag oo konton doolar ah ayaa li isii ninka soo dhiibi ninkiina siib madaxiis kor allah ka dhigo mujaahidiinta madaxeeda kor allah ka dhigo waxuun allah kii jaawo falastiinna ilaahay ciidan guush allah siiyo sanad kasta maalmaha ugu dambeeya bisha barakaysan ee ramadaan dadkan waxaa la siiyaa lacago ay ku ciidaan si ay ola farxaan bulshada waad mahadsan tahay casaam diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay halkan waa bartamaha degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay gaar ahaan halka loo yaqaano isgoyska aargada saacaddu waxay ku beegan tahay siddeed iyo qadar soddon daqiiqo habeennimo ama laba saac iyo bar habeennimo waxaadna mooddaa magaalada inay joogto xilli hore marka la eego sida dadka ay u dukaamaysanayaan iyo siday u furan yihiin dhammaan goobaha ganacsiga dadku waxay u dabaaldegayaan soo dhoweynta maalinta weyn ee ciidulfidriga oo muddo kooban oo qura inaga xigto goobaha ganacsiga waxaa lagu arkayaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka ragga iyo carruurta kuwaasoo dukaameysanayo islamarkaana gadanaya waxyaabaha ciidda sida dharka iyo agabyada kale ee carruurta ay ku ciyaaraan dhammaan goobaha ganacsiga isgoysyada iyo meelaha la isugu yimaada ayaa aad loo qurxiyey waxaana lagu xiray waxyaabaha loo yaqaana biriqa iyo leerar noocyo kala duwan isugu jira sida caddaan guduud iyo buluug iyo leerar kale oo aad u qurux badan oo soo saaray bilicda magaalada intii aan ku dhex jiray booqashada ku aadan diyaargarowga ciidda waxaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada oo aad u faraxsan lagana dheehan kara farxaddooda ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidda waxay iga warrameen waxa caawa ay dareemayaan iyo sida magaalada loo qurxiyey magaalada sidii arishiisa balaceed quruxeed waa la suubay hadday yihiin boorarku hadday yihiin oo raayada ka sawaran iyo hadday yihiin biriqii oo nalalka siidiiba arishiisa nalalka oo anwaacadaas kala duwan qaar kaduud yihiin qaar buluug yihiin qaar caddaan yihiin maasha allah aad baa la u diyaargarowaalayaa ciidan aad baa u kala kacsanaya buulafulay maasha allah alxamdulilaah aad iyo aada magaalada loo diyaargaroobay aad iyo aad ay u fiicanta magaalada ciiddii hore ciidan waxay ugu bulsho badan tahay micnaha dukaamada haddaa gashid meel aad maraysid ma lahan waa magaalada aad iyo aad ugu fiican tahay hadda waxaan taagannahay bartamaha magaalada bartamaha magaalada taagannahay meel aan kala marnaa lacsanna baawra iyo meel maraayan ma laha dadkii aa bulshadii aa badan maasha allah maasha allah maasha allah maamuuske maasha allah ti kuwii hore hitaa eedanka faydiid maasha allah maasha allah aargaday iiddii hore sida maaguun nooco kale haarka lagu suubusi insha allah hid saadareertana nooco kale haarkan ku suubusna sifan magaalada maasha allah waxaa sidoo kale intii booqashada aan ku jirnay aan tagnay mid ka mid a harqaanada degmada buula fullaay oo xilligaasi ahaa jaam islamarkaana dad aad u fara badan ay joogeen kuwaasoo ka talinaya dharka noocyadiisa kala duwan harqaankan wuxuu gaar u yahay ragga oo keliya waxaana lagu talaa dharka ragga sida sarwaalada bagastaanada shaararka iyo wixii la midka ah mid ka mid a dadka ka howlgalaya harqaankan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus
bakar subar taylor xaguu ku yaala bulfulay sifaylan diyaar garowayna iidi dharbadana tulayna sifaylan ka shaqeeyna
maxaa tulaysaa dharkan tulaysa noocee waayo bagastaan khamiis shaarar suud no lan walbole dalab dolen tole ha lan walba dalab jere kiirinte ha ciidan dalabaadkeeda iidihii hore kee dalabaad badan kan kan zaa'idan dalab badan ciidan ayaa ka duwan ciidihii kale marka loo eega nashaadka dadka ka muuqda sida magaalada loo qurxiyey waxayna ciidan ku soo aaday xilli nasri weyn la dareemaya islamarkaana guulo weyn allah fadligii laga gaaray dagaalka lagula jiray cadowga horarka ay ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona meelo badan bishan barakaysan ee ramadaan dhexdeeda la furtay islamarkaana ay ilaa iyo hadda ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta lagana taagay raayada towxiidka dadka muslimiinta ahna ay hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada raxmaanka haweenka ku dhaqan magaalooyinka ceel ansaar iyo buurdhuxun leh ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha hore ee wilaayada bakool mar kale warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed waxay ahayd munaasabad hadiyadoo kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalooyinka buurdhuxun leh iyo ceel ansaar oo ka tirsan maamulka islaamiga ah ee degmada waajid waxaana munaasabadaha ka soo qaybgalay culimo iyo waxgaradka wilaayadaha ugu horeyn gabdhihii muslimaadka ah ee soo diyaariyay hadiyadaha ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay soo diyaariyeen mayba geeg aan fadhiine munaasabad hadiyi wareejin eh hadiyadahaas oo wareejiyahayaan gabdhaha muslimaadka oo ka nool muxaafadada waajid fii wilaayati bakool alislaamiya ilaahay subxaanahu watacaala ayaag mahadnagaana ilaahayana waafaji awoodayna iyoona hiiladayna makalakooyna ilaahayana yahanuyna intuuna khayrkan ku qiib qaadana ilaahayaag mahadnagaana subxaanahu watacaala haddaynu guda galna hadiyadii walaayay ku koobanahayti mayba ku koobantaa ayona iska jartay agabyo kala duwan mayba kumadaa hadaayaadkii oo maalintan geekan lika wareejiyahay caaga gaboojiyaaga oo kun boqol toddobaatan iyo afar aaga mayba kale kumadaha tamar siyeetan iyo kow kartoonge may kale kumadaha buskud soddon iyo lix loore may kumadaha miske afartan iyo toddoba loore amaamadooyin oo boqol iyo konton hab eh buumooyin oo iyoon ee toddoba dersan funaanad oo iyeena ee shan dersan macawis oo iyeena sedde dersan eh oomo oo lama loor eh iyo shaamba oo shan kartoon eh saliido oo gorigle maryaw oo iyeena lix dersan eh kareeman oo mujaahidiinta furunto ka suugan dhaxanta kumarsadaayan kareemankaas oo yoona afar dersan eh atar oo usiina li dersan eh koobabka oo yoona lama boqol afartan iyo afar koob eh sonkor oo yeena ee lama loor eh mayba kale kumadaha wala gebdho ha diyaariyeen hadgooga oo lakii ririfadi maxaabiista kufaartii murtadiinta lahagugobadi hadgoogaas oo yoona shan dersan eh mayba kale kumadaha baata oo usiina lama dhaagdood eh mayba ilaahay weydiisadaane subxaanahu watacaala inta ilaahay noo ajarsi lankastoo gacan iyoonay fikradku jeeysadii inta ilaahay ku ajarsiyo ilaahay weydiisadaan subxaanahu watacaala walaalayaalow mayba sindhanaa antum maybu ahaa gabroogi oo ka nooli fi wilaayati bakool alislaamiya khaasatan fii muxaafadati waajidwaad iyo hasiin wareejiyahayag mar walba galabkiinga ahin hoob ilaahay karaananagada cadowga ilaahay la sabartama ducaa garabkiinki ana fi sirri walcalani marka ilaahay banii sheegi subxaanahu caza wajal wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddii unala sabar tagna cadowka maybuu ahaa walmanoo taraw insha allaahu si kas ousan iin dabar daabin xiilo kasta haniin adeegsada ilaahay keydidiis maykanagay dhuuntisa kanage insha allaahu tacaalaa mar walbiyo garabkiin en haddii ilaahay karaalanagada intaasaha siindhajeelanin walugadoomasan hooba ilaahay era intaasi kadib malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada bakool iyo suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadamaha ayaa kalimaad ka jeediyey munaasabada geeka may baroognay xaflad oo laka wareejiyahay gabdhaha muslimaadka oo muxaafadada waajid degan muslimiinta ee gabdho oo alaabyohanka tala galeen nooca waalbaleeyi haddii waa la gundudaw eyin iyo haddii waa la waraabow eyin iyo haddii timirti kumid eta hanka tala galeen mujaahidiinta safka hore ka jaraan gaalada la xisaabtama hayaan yoon wali ilaahay faray garaanshow haay inay ku qayb qaadadaan maadaama sadagada waqtiganka fadla badanta ee soon eta may katu siyaasi min iyo ilaa dadka muslimiinta geeka inshaal bahnayn kan horjar iyo kan safka hor roogi kan reed haroogaba dhanwabla kaalintiisa buuyahayo dareensheela dareeme may waaha maalintaasa geeka roogna ilaahay baa mahadle bacdallaahi may lahaa gabdhaha muslimaadka eh oo bakool guudahaan gaarhaan degmada oo waajid muxaafadadii ka nool alaabtansan qiimaha badan waqtan ha ka aadiyeen waqtiya la roog may balana isigna ma hasantiin juhdigin iyo dadaalkin iyo walaa isin biideen may balana jazaakum allahu khayran asalana kulankuna haddii geega fadhiina hadiyadda balaanta ka wareejiyahayto ragga mujaahidiinta dhaka wareejiyahay hadallada maybwaaha ee balaantaha ku baahahayto mudaan dhegansadi farax farax la korsaaree faraxsana maana may xaqiigilen ogya balaanta zemin maaban dheerayn diinta may baraan kureetala la tacliimay bilcagsi hati geeka maybaa horsurugnaa balaanti o walla bari ulme eh khudba jeediyahayt maana hatana geeka guubaabiyaas jihaadka guubaabiyaas maana haddii dil wareejiyahay lanki aragohay geeka walusliqiirado arage maana haddii cajiible no'yo badanka kooban lanki liinjeyka ka farhaw yo maana hortaynayaal eedan intaabati ilaahay subxaana wa tacaala mahadiska dib balaanta wilaayada islaamka ee bokool gaar ahaan muxaafadada weejidka nool oo hadiidan wareejiyahayt goonahaangasinka mahadnagaan maana gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada bakool ayaa sare u qaaday doorkooda ku aadan jihaadka lagula jiro cadowga noocyadiisa kala duwan ee duulaanka gadarada kusoo qaaday geyigeena soomaaliya aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa wuxuu u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu